sidii aad warkaygaba ku maqlayseen muran ayaa ka dhashay sida laga yeelayo boqolaal tan oo dhuxulah oo ku diyaarsan magaalada kismaayo iyo hareeraheeda taasoo ay hore dhoofinteeda u mamnuucday qaramada midoobay ee ku sheegtay in ururka al-shabaab ay ka macaashi jireen madaxweynaha soomaaliya ayaa qoraal uu soo saaray ku celiyey inuu doonayo inaan cunaqabatay taasi la burin iyadoo ciidamada kenya iyo mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka jubbada hoosena ay doonayaan in muddo kooban la fasaxo dhoofinta dhuxusha halkaasi taala haddaba khadka telefoonka ee magaalada kismaayo ayaa waxaan kula xiriiray xasan maxamuud yuusuf oo guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee gobolka jubbada hoose waxaana ugu horreyntii weydiiyey dhuxusha la doonaya in la dhoofiyaa halka ay taallo
walaal dhuxusha hadda la doonayo in la dhoofiyo waxay taallaa meeshay u badan tahay magaalada kismaayo iyo jasiiradaha intaba laakiin magaalada kismaayo ay ugu xoog badan tahay dhuxushaas waan gartay markaa dhuxushu maxay ku jirtaa ma jawaano mise dhulka ayay daadsantay maya jawaanay ku jirtaa dhuxusha jawaana ayaa lagu cabiraa jawaanadaasayna ku jirtaa oo loo xiraa ilaa shan iyo labaatan kiila meelaha waan gartay bal tirada taalla hadda inta tane ay tahay haddaad ii sheegi karaysid walaata qiyaas noo iyo hadda tiro rasmi ah oo kow laba aan nidhi ma jirto laakiin qiyaasta hadda sida lasoo dhadhaweynayo marka la isku daro waxa yaallo kismaayo iyo soonaheeda ilaa iyo jasiiradaha ilaa afar milyan oo kiish baa lagu qiyaasayaa oo imise tan u dhiganta dhanka labaatan baa loo gediyayaa laakiin hadda mitanaan kiish ahaan waa qiyaasta intaas wey markaa bal haddii aynu lacag u bedelo imise ay noqonaysaa qiyaastii waxaa la qiyaasayaa dadka horta dad masaakiina iskale oo runtii oogtahay gobolkan wuxuu ku dhisnaa oo ugu badan waxay ahayd meeshaasay dadka ku xoogsanayeen markee mucaawanooyinna ma jirin waxyaabo kale oo hadda ganacsi xoog badan ama sida beerihii oo kale oo wixii kasoo qa wax qaadanayana ma jirin marka meeshaas unbay dadku inta badan ka xoogsan jireen boqolkiiba sideetan iyada unbay dadku ka ganacsan jireen haddii lacag ahaan loo bedelo runtii dii dhuxushaas la galo ilaa saddex milyan oo dollar baa lagu qiyaasaya lacagta dhuxusha hadda uga jirta dadka marka waxaad ii sheegtay dad tabar yar dhinaca dhaqaaluhu inay ku tiirsanaayeen oy ka ganacsan jireen marka bal ganacsiga dadkaasi ee dhuxusha la xidhiiraa sidee buu ahaa ma dhir ayagu lahaayeen ii sharax bal faham guudigasi gobolkan waad ogtaa walaale dadka runtii abnada kismaayo ama gobor ahaan degmada kismaayo ama gobol ahaanba waxa weeye dadka degan dad ama maaragtay heeda dawli a ku tiirsanaa ma ahayn ama warshado iyo dhulba ma ahayn muxuu ahaa dhulka maaragtay runtii dadku inta badan waxay ku tiirsanaayeen dhuxushaas mid soo gooyo oo geedka ka soo gooyo mid ka xamaasho mid baabuur ku qaado mid markay timaado ka xamaalo midda kadib markii la geeyo ka xamaasho waxay ku dhisnaayeen xoogsigaas oo nolol maalmeedka ayay dadku inta badan bay maaragtay noloshooda ku dhisnay waan gartay waxaa laga yaabaa inaad si fiican ula socotid maadaama aad ganacsiga dhuxusha dhuxusha ku dhex jirtid in qaramada midoobay ay ka soo saartay qaraar ay ku diideyso dhoofinta dhuxusha soomaaliya adigu ka ganacsada ahaan sideebad arrintaasi u aragtay horta dhuxusha in la joojiyo runtii anagu waxba kama qabno waana soo dhaweyneynaa in la joojiyo haddaan nahay ganacsatada iyo dadkii intaba oo ka shaqaysanayaba haddii loo helo ummadda bedel kale oo runtii noloshooda ay ku bedelan karaan laakiin waxa weeye hadda ka horna intaasoo jeer baan runtii ka hadalnay oo dhuxushaan maaragtay in la joojiyo aad iyo aad baan maaragtay usoo dhaweyneynaa laakiin waxaan waad la socotaa dalkan labaatan sano ayuu iyo wax ka badan ayuu burbursanaa runtii soomaalidu waxay tidhaahdaa laf jabtay sideedii kuma soo noqoto marka waxay ahayd maogtahay anagu waxaa aada noola haboonayd weliba siiba hadda madaxweynaha xasan sheekh maxamuud in maaragtay uu dadkii intuu waraysto oo ka gobol ahaan dadkooda uu waraysto in uu wixii yaalana yidhaahdo muddo intaas leegha lagu dhoofiyo wax dambe oo lagooyin karana ma jiraan dadku aad bay runtii usoo dhaweyn lahaayeen laakiin markii hadda uu ku dhawaaqay oo warqado uu soo saaray oo uu yidhi maaragtay qoladaas yudanka weyba horreysay arrintooda asagana hadda uu warqado ku dhawaaqay arrinta waxaan islahay in uu dadka iyo u naxayo dalka ayaan aada u rajaynaynay isagoo in badan ka warqabo oo macluumaad badanna ka hayo gobolada iyo sida ay duruufahooda kale yihiin macluumaad badan ka hayo marka waxaan ka codsanayna dawladda soomaaliya iyo in maaragtay runtii arrintaasi muddo jaanis ah oo dadkan ay ku dhoofsadaan waxa u yaallo geedkan maxaa yeelay waa hadda wuu diyaarsan yahay geed ahaanna ma noqonayo geed hadda baxayo waa wax diyaarsan oo hadda yaallo haddii laiska dhaafana ciid noqonayo oo baaba-ayo weyo ummadda dhaqaalaheeda runtii ay maaragtay ku lumaayo haddii marka dhaqaalaha intaas la eg dadka soomaaliyeedna kama maarmaan ashkaasta hadda ay uga jirtaan ama dadka hadda ay uga jirtaan haddee qoysaskoodii iyo iyo iyo iyo noloshooda waa iyaday ku tiirsanayd marka waxaan codsanaynaa in muddo la siiyo dadka muddadaasna ay ku dhoofiyaan wixii yaallo wax dambena aana dib loo jarin aad baan arrintaas maaragtay runtii u codsanaynaa waan gartay marka baaqa in la dhoofiyo ahi wuxuu ka soo baxay ciidanka amisom gaar ahaan kuwa kenya ee jooga gobolka jubbada hoose marka haddii baaq uu ka soo bixi lahaa ganacsatada adigu guddoomiyaha u tahay ma is leedahay farriintu way ka yara duwanaan lahayd daaqaas kolleyba hadda waxaa ka soo baxo ciidanka amisom laakiin waxa weeye way ka duwanaan lahayd fariinta oo dadkaan horta wala tahay oo runtii waxa hadda la dhow maar dadku naflacaari bay iska ahayeen waxa hadda ay ka shaqaynayaan wax maogtahay hadda nidaamsan oo qaab dawladeed u nidaamsan iyo midna ma ahayna dad waxay ahaayeen noloshooda maareynaya ahaayeen marka way ka duwanaan lahayd waa runtaa laakiin waxaa jirtay maogtahay duruufuhu way kala duwaanaayeen hadda laakiin wadankii maadaama hadda ay ciidamo maaragtay ay yimaadeen ama kuwa ha noqdeena dawladda ama kuwa amisom ha noqdeene waxa weeye runtii ayaga tiroodna fariimahaasi waa loo gudbiyey oo dee weyndahooday ku arkayaan dhuxusha meesha taalo iyo dadka baahidooda iyo gobol ahaan dadkaan dhaqaalihiisa inuu baashaas ku fiirsanaa haddana ay asaga kaga jirta ayaga weyndahooday ku arkayaan runtii waana loo gudbiyey oo in badan waa loo sheegay laakiin waxa weeye weli jawaab ma hayn waan gartay marka adiga aragtidaada welwelka dawladdu xaguu ka imanaya ayada meeshu ka imaanayo
waan gartay ma is leedahay dawladdu waxay shaki ka qabtaa in maadaama ganacsigu dhuxusha uu leeyahay dakli fara badan lacagta ka soo xirootaa meelayna iyadu ogeyn inay marto way dhici kartaa arrintaas ayada way dhici kartaa laakiin wixii hadda waxa meesha jooga hadda waa say sheeganayaan anagu waxaa markii hadda waxay leeyihin ciidamada dawladdan ahay oo maaragtay inta badan sidaasay maaragtay iyo hadda dadka iyo dadkii dadweynaaba ku yidhaahdeen marka haddii haddii iyada iyo ciidamadeeda oo isku mid a anagu nama kala aane waxaan rabnaa in naloo fasaxo taasa la yidhaha dadka naloo fasaxo taanis iyo muddana la siiyo
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamuud yuusuf guddoomiyaha guddiga ganacsatada gobolka jubbada hoose waxa uu igu waramayey khadka telefoonka ee magaalada kismaayo